أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaan araxiim waa axad tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo dhulgariir sababee khasaare xooggan ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka itoobiya ku dhowaad labaatan ruux oo kenyaati ah ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka tanareefa ee dalka kenya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo howlgal qorshaysan oo lala beegsaday murtadiinta oo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay nabadoonka beesha habargeder ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu caleema saaray deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka deegaanka tuulo barwaaqo ayaa kusoo gabagaboobay deegaankaasi mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub oo ay yeelatay mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi horumar dhanka waxbarashada ayaa laga dareemaya deegaanka burgod ee hoostaga degmada bulofulay ee wilaayada baay waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faah-faahsan dhulgariir sababay khasaare xooggan ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka itoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdilfataah abuu muxsin
wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dhulgariir xooggan uu ku dhuftay dhowr magaalo oo waddankaasi ka tirsan dad ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ah ee adiisababa ayaa dareemay dhulgariirka waxaana la arkayey dad fara badan oo ka sii cararaya guryihii ay degnaayeen dhulgariirka ugu xooggan ayaa ku dhuftay ismaamulada canfarta iyo oramada wakaaladda wararka u faafisa dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in dhulgariir cabirkiisu yahay afar dhibic lix rikhtar uu ku dhuftay magaalada metahara ee ismaamulka oramada iyo degmada washfintani ee gobolka canfarta mas-uuliyiin ka tirsan gobollada uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa sheegay in hakad la geliyey isku socodka gaadiidka dadweynaha si looga gaashaanto khasaare ka dhasha dhulgariirka ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee ka dhashay dhulgariirka wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo colaadda ka socota dalka itoobiya ay ku sii baahayso dhul hor leh oo dalkaasi ka tirsan isla mar ahaantaana ay sababtay dhimashada kumanaan ruux barakac bahasan iyo burbur ku dhacay kaabayaasha dhaqaalaha dowladda xabashida itoobiya
jasaaka allahu khayran walaalka ku dhowaad labaatan ruux oo kenyaati ah ayaa ku dhintay dagaalbeeleed ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka tanareefa ee dalka kenya anas alansaar ayaa warbixinta warkan inoo haya deegaano ka tirsan gobolka tanariva ee ku yaala xeebaha dalka kenya ayaa waxaa ka dhacay dagaalo baan oo u dhexeeya qabaa'ilo dega deegaanadaasi taasi oo sababtay dhimashada ugu yaraan sagaal iyo toban qof iyadoo boqolaal qoysina ay ka qaxeen deegaanadaasi dagaaladan dhiigga badani ku daatay ayaa u dhexeeya qabaa'ilada kale ah orom iyo bakoma kuwaasi oo sidai warbaahinta kenya sheegtay isku haysta dhulbeereed dhul daaqsin iyo dhul biyo fadhiisia oo xooluhu biyahay ka cabaan guddoomiyaha gobolka tanarifa ninka lagu magacaabo dhado godana iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin horinta colaadan kuwaas oo qaarkood oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka dhadho godhadho iyo xildhibaan ka soo jeeda deegaanka oo lagu magacaabo hiraabe siciid booya ayaa xabsiga loo taxaabay afhayeen u hadlay waaxda dembi baarista dalka kenya oo lagu magacaabo maxamed ibraahim siciid ayaa sheegay in mas-uuliyiintan ay qayb ka yihiin horinta dagaal qabiileedkan dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in qaar ka mid ah degmooyinka gobolka tanariva ay yihiin goob halisa oo aan la tegi karin xaaladda gobolka tanariva ayaa weli kacsan iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in dagaaladu ay sii xoogaystaan mahadsanid walaalka weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxamed howlgalladani uu isugu jira ikhtiyaal qaraxyo iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada hoose bakool iyo gado dhanka wilaayada baay howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda lugabaxsi ee magaalada baydhabo ayaa lagu dilay murtad yacquub xasan good oo ka mid ah ergada maamulka riddada ee koonfur galbeed sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka gofgaduud boorey ee hoostaga magaalada baydhabo bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye gadow ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddadu ay ku lahaayeen gudaha degmada baled xaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow howlgalladani waxay imaanayaan xilli shalay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen fariisan maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada xawaadle iyo qalimow ee wilaayada shabeellada dhexe lagu dilay lix askari oo murtadiin ah iyadoona weerarkaasi lagu dhaawacay sagaal askari oo isla murtadiinta ah mahadsanid yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo howlgal qorshaysan oo lala beegsaday murtadiinta oo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay cabdulqaadir maxamed rabaani ee faahfaahinta war kale noo hayaa
kataa'ib al ikhbaariya garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa soo bandhigtay muuqaal cusub oo aan fariir iyo naxdin ku abuuray maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta muctadiinta ah ee gaashaanka u ah xabashida etoobiya ee fadhigoodu yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay muuqaalkan oo soconaya wakhti kooban ayaa waxaa lagu daawanayaa weerar qorshaysan oo geesyada towxiidka ay ku qaadayaan isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay xaafadda buulo jameeco ee afaafka hore ee laga soo galo magaalada baydhaba
سيف ونصل لا يضام
filimka ayaa qofkii daawada waxa uu ku arkayaa askari murtad ah oo labisan dareeskiisa ciidan kuna garwaxsan qorigiisa iyo booshkiisa kaasoo maalinkaa subaxeeda u soo jarmaaday in uu ka dhergo lacagaha baadda ah ee ay maleeshiyaadka murtadiinta dadka deegaanka ka qaataan balse xilli barqanimo ah ayay waxaas oo dhan isrogeen markii ay isbaarada ka dul shanqartay rasaasta ka dhacda hubka fudfudud wuxuuna ahaa weerar qorshaysan oo ay mujaahidiintu ku ekeeyeen isbaarada oo keliya waxaana allah fadligii lagu dilay askari murtad ahaa kaasoo islahaa mowdka lugahaaga oga baxso nafta oraday kugu aamintaaye mujaahidiinta ayaa dhakada ka toogtay isaga oo sii baxsanayay waxayna ka soo qaniimaysteen qorigii uu ku dagaalamayey dadkan uu ku isbaaraysanayay weerarkan ka dhacay isbaarada buulo jameeco ee magaalada baydhaba waxa uu cabsi xoogan ku abuuray kufaarta xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee gaashaanka u ah ee ku wada sugan magaaladaasi baydhaba ugu dambayntiina weerarkan dharaarta cad ee ay mujaahidiintu ku beegsadeen cadowga allaah ayaa farxad geliyey bulshada muslimiinta ee lagu soo duulay halka uu carogeliyey silibiyiinta iyo kuwa ku safka ah mahadsanid rabbaani nabadoonka beesha habargeder ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu caleema saaray deegaan ka tirsan wilaayadaasi bashiir muxidiin abuu ayman ee faahfaahinta warkan inoo hayaa waxay ahayd xaflad agaasinkeeda ay lahaayeen salaadiinta iyo waxgaradka beesha habargidir oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe islamarkaana ku saabsaneyd doorashada nabadoon cusub oo yeelatay beesha habargidir beeshan ayaa nabadoon cabdikariin cumar u dooratay inuu noqdo nabadoonka beesha habargidir ee degmada jamaame xafladda doorashada nabadoonka cusub oo lagu qabtay isla degmada jamaame waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmadaasi salaadiin iyo martisharaf kala duwan oo isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose ugu horeen waxaa madasha ka hadlay suldaan cabdulaahi maxamuud shuuriye suldaanka guud ee beesha habargidir isagoona goobta ka sheegay ujeedka xafladda waxaa beesha maanta ay dooratay nabadoon cusub nabadoonna waa ka degi nabadoonka cusubi wuxuu u baahan yahay in la garab qabto la daadihiyo hadday maamul tahay iyo haddii ay tahay odayaashii nuqbada ahayba waxaa la rabaa howlaha shafeecada iyo odayaasha oo la dhaqma ahi kulli inay u nusreeyaanoo toosiyaanoo meeshii ka qaldan lala toosiyo ninkaas waa nin ahlujamaama waxaan ku doorannay dhaqanyaqaan inuu yahay inuu degaanka yahay inuu ninka la yidhaahdo muxuu ahay sheeg aan nin kor aan uga keennay uusan ahayn beesha oo tashi iyo tashaawur iyaku ay samayn ay ku soo saarteen la wada yaqaanno marka horena waxaa noogu hayay oday hore oo degaanka ku dhashayoo la garanaayo waxaan rabnaa wakhtigo gaaban warkiisoo yar insha allah waa soo koobanaynaa dhammaan waa idiin mahad celinaynaa allah mahad u sugnaatay kabacdi khiyaarta dhammaanna na soo ajiibtay oo maamul leh cid walba leh ayaan mahad celinaynaa waxaan rabnaa cabdikariin cumar waa nin cusub oo idinku soo biiray ha la daadihiyo carruurtu markay socod baradka yihiin garabkaa la qabtaa laamigaa la soo mariyaa waa la soo celiyaa galabta dambe laba tallaabuu kusii daraa intii waa la qabsaday intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonkii hore ee beesha habargidir ee degmada jamaame iyo nabadoonka cusub oo xilka ku kala wareegay anigoo ah xasan cali xirsi waxaan horta oon ku wareejinaya walaalkayga cabdikariin liirayste xilkii ayaan ku wareejinaya intaasna aan soo haayey haddana waxaan diyaar u ahay inaan walaalkayga aan kaalmeeyo aan la shaqeeyo wakhti walbaba uu ii baahan yahan waa u imaanaya diyaar ayaan u ahay alxamdulilah ilaahay aa mahad leh maxaad ilaahay kadib waxaa u mahad celihaynaa walaayada jubbada hoose dhammaan odayaasha nabadoonnada suldaanada inta waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wajasa sida aad noo soo ajiibteen intaas kadib beesha waxay isku garatay in aniga oo cabdikariin cumar ah ii doortaan nabadoon oo anigana aan ku raacay marka insha allah waxaanu ku heshiinay inaan kitaabka ilaahay u nusreenno isku walaashanno alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii noogu aadan oo kaalinteenna nin kasta inuu ka qaato annagoo ah beesha habargidir iyo dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee walaayooyin ku nool marka haddana waxaan diyaar u nahay garab iyo gaashaan inaan u noqonno sida horey a ugu aheen
ugu dambeyn suldaan maxamed maxamuud maxmed eeq iyo suldaan cabdifataax xasan maxamed oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose ayaa si aadaa u soo dhoweeyey nabadoonka cusub beesha habargidir ee degmada jamaame walaalkan xilka loo dhiibay alxamdulilah horta ilahay halla garab galo cabdikariin aadaan u kashaynaa waa nin macruuf ah waa nin akhyaar ah haddaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka nahay waa ku soo dhoweynay mar koowaad iyo mar labaad cabdikariin ku soo dhowow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka maadaama haddayba nin odaya ahayd haddana maanta aad ka mid noqotay odayaasha dhaqanka jubbada hoose waa kugu soo dhoweynaynaa ilaahayna ha kugu kaalmeeya meesha waxaan leeyahay ninkan waa soo doorateen ammaana u dhiibateen xil culusan oo u dhiibteen watacaawanuu cala albiri wataqwa taqwada iyo biriga isku kaalmeeya isagana waxaan leeyahay ammaana ayaa laguu dhiibay aad u culus iyo mas-uuliyad aad culusaana dusha laga saaray mas-uuliyaddaas waxay u baahan tahay inaad ilaaliso cadaalad a ka samayso waxyaalo badan ayay kaa baahan tahay cadaaladdaas ayaa lagaaga baahan yahay tashaawurka inaad badiso oo keliya taliya aan noqonin haddii go'aan gaarsatana fa in casamta fatawakal cala allah ilaahay inaad tala saarato xafladan doorashada nabadoonkan ayaa ku soo aadaysaa iyadoo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka dalka muddooyinkan ay wadeen olole ballaaran oo ay ku dooranayaan salaadiin iyo nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ku soo gebagaboobay deegaankaasi casaam carafaad ayaa inoo faahfaahinaya warbixinta warkan kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo ugaasyada nabadoonnada ganacsatada iyo waxgaradka ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo kaasoo looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin horumarinta bii'ada iyo qodobo kale markii kulankan uu soo gabagaboobay ayaa waxaa idaacadda islaamiga andulus la hadlay ugaasyada nabadoonnada iyo ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo kuwaasoo si weyn usoo dhoweeyey kulankan u dhexeeyey iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada kulankii maanta aan qaadanay waan soo dhoweynaynaa kulan sharaf badan buu ahaa loona baahnaa ee dadweynuhu u baahnaa loogana tashaday waxyaabaha dadweynaha anfacahaya ama waxyaabaha huseynhayaba ah qodobadii horumarinta dalka beerashada dhulka dhaqashada xoolaha waa soo dhoweynaynaa iyagaana noo keenay waa ka naqaashmarkaan ka niqaashnay kadibna si sharaf badan baan u soo dhoweynay waynana anfacayaan waana soo dhoweynaynaa bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin marka koowaad ilaahay waa mahad iskale marka labaadna aad bay u mahadsanaayeen waftigii iyo maamulkii noo yimid waana soo dhoweynaynaa waxayna noo keeneen wax badan oo keyr ku jiro kana dhexeeya bulshada aan la huri karinna hadday bulsho meel isugumaata ama deegaan tahayna ku habboon waxaa ka mid ahaa marka waxyaabaha iyagaa horta bulshadu ay ka koobnayd la kulantay culimowdiin ganacsato aqoon-yahan inta bulshadu ka kooban tahay oo nacfi u ah matalaysana bulshada deegaanka intaas kadib waxay noo keeneen wax aan ku faraxnay aadna hamigeeda u qabnay baahideedana u qabno ilaahinaha noo suurageliyo ayagana marka sida iyada haysaan uga wada hadalnay ama u naqaashnay waxaan ku wada qanacnay bay noqday baahida hadday tahay ama biyo ha noqoto ama dhaqashada xoolaha ha noqoto oo caafimaadkooda la ilaaliyo bulshada caafimaadkeeda la ilaaliyo loo haysan jidadka maritaankooda la wada ilaaliyo qulqulka qaxootigana waxaa uu ku xirmahayaa intaas oo la isla qabto walaayada gobolka way noo timid waxay noo keentay wada tashi ah arrimihii gobolka looga tashanhayo haddaan tuulo barwaaqanahay annagoo ah deegaanka tuulo barwaaqo wadatashigii iyo taladii ay noo keeneen waan isla meel dhignay waana isla qaadannay annaguna idam ilaahay wixii jiro oo gobolka ah bay yaan isla niqaashnay waxyaabahan isla niqaashnayna waxaa ka mid ah sidii loo horumarin lahaa gobolka dadka qaxootig hagaahayo wadanka loogu joojin lahaa dalka horumar in loosan isla qaadannay waan soo dhoweynay waana qaadannay hadday horumar ahayd iyo hadday tala bixin ahayd baan isla qaadannay waana soo dhoweynaynaa aad iyo aad bayn u mahadsan yihiin walaayada gobolka iyo walaayada degmadanadaba ilaahay ha barakeeyo waana isla qaadannay waana soo dhoweynay waxaan go'aansannay inaan hal meel ah ka soo wada jeesanno taladana hal meel ah ka wada qabanno annagoo isku mid aho muslimiin ah kulankan ayaa qeybka kulamada ballaaran ee wilaayada islaamiga gedo ay ka wado degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo aad buu umahadsanyaha cazaam mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleema saaraya nabadoon cusub oo ay yeelatay mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa ka waramaya waxay ahayd munaasabad si heersaraha loo soo agaasimay oo ka dhacday deegaanka bilaal oo hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna taasoo ay nabadoon ku caleema saarnaysay mid ka mid ah jufooyinka beelweynta gaaljecel jufada xaaji saalax ee beelweynta gaaljecel ayaa nabadoon ku caleema saarnaysay munaasabadanna waxayna jufadu u dooratay inuu noqdo nabadoonka cusub ee ku hogaaminaya kudhaqanka shareecada islaamka ah nabadoon roble cumar cali abwaan roble xafladda lagu caleema saaray ee nabadoonka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraana iyo martasharaf ka kala timid wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo hiiraana ugu horeyn nabadoonka cusub ee jufada xaaji saalax nabadoon rooble cumar cali abwaan rooble oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa jufada ka codsaday inay la shaqeeyaan waxaanna ballan noo ahan ku ballannay kitaabkaas qur-aanka ah inaan mataqaanaa ku hogaamiyo waxaanna ku ballannay kitaabkaas qur-aanka ah inaan ku hogaamiyo siday siday iigaaba iga marqaati ay u markhaati fureen kitaabkaas cadow ayuu leeyahay ciddii la collowdan aan la collowno ciddii ehel u ahna aan ehel u ahaano garab iyo gargaar aan u ahaano hoo ihii aan garab istaagno reer odayow diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay ammaanadaas miyla qaadeen
sidoo kale ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljacel oo goobta munaasabadda ka hadlaya ayaa soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee jufada xaaji saalaxa waxaan dhihi lahaa reer xaaji saalax nabadoonka ay keeneen ay amaamal mala'a keeneen ee roorkii maaragtay tolkoodii iyo diriskii iyo dhammaan ay u keeneen waxaan leenahay waan idinka gadoonnay insha allahu tacaala waana idinla duubnay waana aqbalnay insha allahu tacaala ilaah idinkiisa ilaahayna waxaan idin weydinaynaa ilaahayna waxaan idin weydinaynaa kii tolkiisa anfaca muslimiinta anfaca allaha ka dhiga insha allahu tacaala ugu dambayntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabxaana oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay nabadoonka cusub iyo jufada dooratay beesha reer xaaji saalax ee keentay nabadoon rooble cumar cali abwaan rooble waa nin macruuf ah la yaqaan adinkaa keenay waa doorateen waxaan idin leennahay nabadoonka aad keenteen oo aad kutubka qur-aanka u dhiibteen oo raayatu tawxiid u dhiibteen oo aad tidhaahdeen kitaabka alla nugu hogaami annagana garab baan kuu nahay gadaashaadaan joognaa ha dayicina ha garab bannaynina u naseexeeya garab istaaga asaga waxaan leennahay abwaan rooble ilaahay subxaana wa tacaala xilka laguu dhiibay allah ha kuu fududeeyo abwaan soo dhowow waa ku naqaannaa waa ku aqbalnay waxaan kugu aqbalnay inaad nin walaalkeenoo muslima tahay waxa laguu dhiibay waa mas-uuliyad waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo waxa aad mas-uulka ka tahay waa muslimiinta guud si gaar ah qoyska maanta ku soo saaray oo ku calaymo saaray oo mujtamaca intaa la eg soo shiriyey waa beesha xaaji saalax ama reer ugaas ayagaa ku doortay waxa aad ku matalayso waa maamul ahaan iyo siyaasad ahaan diimeed inaad ku matasho waxaad ku matashaa dacwadii iyo khayrkii ummadda in loogu yeero diinta dadka la baro macruufka loo sheegaad ku matashaa nabadoonka wuxuu ku socdaa ama dariiquu haya waa dariiqii uu ku taagnaa sacd bin mucaad dariiqii baad haysaan nabadoonka hoggaan muslim weeye imaam weeye mas-uuliyad baa saaran weligaa gadaal ha u eegan keligiina warka uma lihiya dhammaanteen baa nooleeya qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ayaa ku tartamaya doorashada hoggaan dhaqan oo beesha ku hogaamiya ku dhaqanka iyo difaacidda shareecada islaamka mahadsanid marwaan horumar dhanka waxbarashada ayaa laga dareemaya deegaanka burgod ee hoostaga degmada buulofulay ee wilaayada baay sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan deegaanka burgod waa deegaan qiyaas ahaan afar iyo labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada buulofulay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waana deegaan hadda soo korayo dadka deegaankan ku nool waxay noloshoodu ku tiirsan tahay xoolaha la dhaqdo qeybahooda kala duwan iyo ganacsiyo yaryar oo dadku ay samaysteen si ay noloshooda ugu maareeyaan haddii deegaankan taariikhdiisaan dib ugu laabto waxa uu soo maray marxalado kala duwan xilliyadii dagaaladii jahliga ay ka socdeen dalkan muslimka ee soomaaliya balse hadda waa deegaan lagu maamulo shareecada islaamka ugaas ibraahim maxamed isaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka warbixinaya marxaladihii uu deegaankan soo maray waxaan ka sheegi karaa marxaladihii hore oo burbura lasoo mari jaahilnimaa lasoo mari dhib badanaa lasoo badi qabiil iyo qurunaa lasoo mari maanta burgod waxay taagan tahay muslimiina juug dad muslimiin ah walaalo ah ehel ah qaraabo ah meel kasta ay ka yimaadaan isku af ah isku dhaqan ah aa joog wii hore lasoo mari qurunay ahayaan ilaahay hanaga reeba wafti ka socda wilaayada islaamiga ee baay xubno ka socday maamulka islaamiga degmada buulafullaay culummo ugaasye iyo waxgarad ayaa dhowaan gaaray deegaanka burgod oo ah deegaanka aan ka sheekeynayno waftigan ayaa booqday dhammaan deegaanka oo dhan si gaar ah goobaha waxbarashada iyo meelaha ugu muhiimsan ee deegaankan waxayna la kulmeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankan oo ah bulsho hoos harsanaysa ku dhaqanka shareecada raxmaanka dhanka amniga deegaanka aad ayaa loo adkeeyey waxaana ka dhisan maamul islaami ah oo dib u soo celiyey kala dambeyntii dadkana ku haga ku dhaqanka shareecada islaamka dhanka amniga deegaanka aaduu u fiican yahay aad iyo aad ay u dadaaleen si fiican habeen iyo maalin dharkooda ugu duro ma fariisanayaan aad iyo aad amniga aaday ugu dadaaleen fiskeeda aaday ugu dheereeyeen alxamdulilah ilaahay maxadiisa dhanka waxbarashada dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankan waxay u dareeraan goobaha waxbarashada sida dugsiyada qur-aanka kariimka iyo macaahidda sharciga ee ka furan deegaankan idaacadda islaamiga andalus ayay u suuro gashay inay booqdaan qaar ka mid a goobaha waxbarashada gaar ahaan goobaha ay sida gaarka wax ugu bartaan haweenka muslimaadka ee ku nool deegaankan burgod qaar ka mid a gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta madaarista ku taalla deegaankan ayaa soo bandhigay qeybo ka mid a waxyaabihii ay barteen ومن نوع هذا الشرك شرك سلشان عيد سوها كمداي تحليل ما شيء حلال يا لا شيء حرم الله إلهي حرام كدقة وتحريم ما شيء حرام يا لا شيء شيء قاس أحل الله إلهي حلال كدقة واعتقاد ذلك أرنك ذي الرومية فقد حقيقة قال الله تعالى إلهي سليم بلا اتخذوا وايا شذن أحبارهم علمضة كدقة ورهبانهم صوفياجوت أربابا ربيال من دون الله إلهي سكديسي والمسيح ابن مريم مسيح ابن مريم نور لقدام وما أمروا ملفرن إلا وأهل فر ليعبدوا إن عاودين إلها إله عاودين واحدا مدأي لا إله معبود حق سلق عاودان مشر إلا هو الله ما هنا وقال تعالى الوار حرمت والتي عليكم كرين الميتة بغت والدم ديك ولحم الخنزير دون فاري لبس وما وحي وهلا لكحصة لغير الله على غير كسبه بالذبح كورا إلى قوله القول كسن في الكتيرة وما وحيد وبح الكورة على النص بسنة مكارس وقال تعالى الوار فصلي تكو لربك ربك وتكو وانحر كورا dhanka kale gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaankan ayaa ah gabdha la shaqeeya mujaahidiinta wax weliba oo looga baahan yahayna diyaariyo sida ay sheegayaan qaar ka mid a gabdhahan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus insha allah biidnillaahi kariim waxaa diyaar u nahay lama kar u nahay khaasatan reer burgood u nahay inuna diinaan karab istaagnaay gaalo ma arane jab i halaag ilaahay hakrido inuna ma arane wiilal iyo gabar una ka dagaalagna ayaa diyaar u nahay ilahay idinkas insha allah halyeeyada mujaahidiin kunihood kastaba halganka kaleen haaraamiin hubnaha ka jareen hub i rasaasaa karaasheen hodangay ha ammaansada cuurulaciini hoos jannaan hodangay hasay hadaweyne maraykan hortaba halaal ma aheen haaraanaysaa ka dhoogta hoobiyi u haynaa insha allah oosweyne eel la hele eel cadda arradii baarsanguun arradii jannaal arradii buulumareer islaamka allah la kulangiisa jeel isjaadii ka galeen abliisyaasha murtadiinna iyo abliisyaasha uganda afaa arada luu darii ay aayaa ka yeertay arran lama ilaawaana ka dhacda abood weer masafani ciidangiis arran daradii loo kale ishiisaa ka araga alkataa baa ka fiirsada calaan ali i ooyina ama keeg kala dhacay afaa kala leeyahay ayaa dhalay intii ana noolahay arbay ooynahay eelaha lii dhigna amhaara aayaa u dhoogaa insha allah iyoonay amhaara argagahaas ilaahay idangiis dhanka kale masaajidda ku yaala deegaankan waxaa ka soconaya halaqaad kala duwan oo ay ka faa'iidaysanayaan odayaasha dhallinyarada iyo carruurta intaba الحديث الرابع حديث عفرات مروي كيل كوري وأن حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام حكس بالكوري رضي الله عنه الله كرم لقد قال ويا الحكيم سألت رسول الله سؤاله صلى الله عليه وسلم فأعطاني وإسي ثم سألته مر لما سؤال فأعطاني وإسي ثم سألته مر سدحات بسؤال فأعطاني وإسي ثم قال وهير النبي عليه الصلاة والسلام يا حكيم حكيم هوي ina haada almaala maalkan kan ay khadirun ko cagaaran waaye xulwun oo mac faman akhada lagay qaadaday hu maalka bisikhaawati nafsin naf sakhrinad lagay ka qaadaday buurika wasal u barakeeya lahu manka fiihi fi lmaali maalkiisal u barakeeya waman akhada lagay qaadaday hu maalka biishraafi nafsin naf damaceed ama naf hanqalteekeed lagay ka qaadaday lam yubaarik masal u barakeey lahu manka fiihi maalka masal u barakeey aad buu u mahadsan yahay abu xasaan warbixintiisana waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madalah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu